ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa labada bisha jumaadul uulaa kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijkaan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah maamulka yuhuudda oo ku fashilmay riwaayadiisa ahayd in isbitaalka ashifa uu yahay talis military khasaaraha ciidamada yuhuudda ku gaaraya dagaalka khaza oo marba marka kasii dambaysa sii kordhaya diyaaradaha yuhuudda oo koonfurta jiidda khaza ku duqeeyey masaajidda hoy uu ahaa dad ka soo barakacay waqooyiga madaxweynaha maraykanka jo biden oo difaacay tallaabadii ciidamada yuhuudda ku galeen isbitaalka ashifaa nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro ka fulisay waddamada burkina faso iyo naijer tobannaan qof oo dhimishiya dhaawac ku noqday shilgaari oo ka dhacay waddanka hindiya madaxweynaha shiinaha oo lix sano kadib booqashadii ugu horraysay ku jooga waddanka maraykanka iyo waa kuwee shirkadaha amerikaanka ah ee hubka siinaya maamulka yuhuudda qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka ka soconaya jiida khaza ayaa galay maalinkii afartan iyo koowaad oo xiriir ah waxaana sii kordhaya khasaaraha ciidanka yuhuudda ku gaaraya dagaalka ay kaga jiraan halkaas haddaba wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dagaalka khaza waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder maalinkii afartan iyo koowaad uu xidhiidha ayuu galay dagaalka ka soconaya jiidda khaza ee dhexmaraya yahuudda iyo muslimiinta falastiin waxaana marba marka kasii dambeysa kordhaya tirada shuhadada iyo dhinaca kale khasaaraha gaaraya askarta yahuudda ee ku sugan gudaha marinka khaza isbitaalka ashifa ee marinka khaza oo ay maalinkii shalay xoog ku galeen ciidamada yuhuudda dadka muslimiinta ahna afduubteen ayaa la soo warinaya in mar labaad ay maanta xoog ku galeen ciidamada yuhuudda iyagoo ka soo galay jihada koonfureed ee isbitaalka oo ah mid aad u weyn xilli ay mas-uuliyiinta maamulka yuhuudda sheegayaan in isbitaalka uu yahay taliska muqaawamada falastiin ayay ku fashilmeen inay ilaa iyo hadda soo bandhigaan caddeemo arrinkaasi muujinaya afhayeenka ciidamada yuhuudda ayaa isku dayay in isbitaalka uu sawiro inuu yahay goob muhiim u ah kooxaha muqawamada isagoo soo bandhigay dhowr qori ah kefudisaban oo uu tilmaamay inay ka soo saareen isbitaalka arrinkaas oo noqday mid lagu maadaysto aadna loola yaabo warbaahinta caalamiga yar iyo caamka guud ayaa ka hor yimid sheegashada ciidamada yuhuudda iyagoona tilmaamay inaanan wax isqaadan karo ahayn in isbitaalka ashifa lagu tilmaamo inuu yahay talis milatary oo weyn iyo in laga soo bixiyo dhowr qori iyadoo weliba shaki xoog leh laga muujinaya in hubkaasi laga soo helay isbitaalka oo ay dadka badani rumaysan yihiin in ciidamada yuhuudda ay halkaasi geeyeen si muuqaalo looga soo duubo inkastoo dowladaha caalamka intooda badan ay sheegeen inay ka soo horjeedaan in ciidamada yuhuudda ay xoog ku galaan isbitaalka ashifa haddana dowladda maraykanka ayaa qaran difaac u noqotay yuhuudda madaxweynaha maraykanka john baiden ayaa shir jarayd oo uu la qaatay dhiggiisa dalka shiinaha oo booqasho ku joogay washington wuxuu sheegay in kooxaha muqaawamada falastiin ay dembiyo dagaal galeen markii ay xarumahooda milatari ay ku qariyeen isbitaalada ku yaalo khaza sida uu hadalka u dhigay wuxuu intaa ku daray baiden isagoo difaacaya tallaabada ciidamada yuhuudda ku galeen isbitaalka ashifa in ciidamada isbitaalka ee galay ay ahaayeen kuwa aad u yar dhinaca kale duqeymaha ciidamada yuhuudda ay ka geysanayaan jiidda khaza ayaa halkooda ka sii socda waxaana ay si isku mid ah uga socdaan waqooyiga iyo koonfurta khaza oo ay saraakiisha yuhuudda horaan sheegeen in koonfurta ay tahay aamin dadkana ay halkaasi u barakacaan saacadihii lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda waxay duqeen ku garaaceen laba masjid oo ku yaalo magaalada qaan yoonis halkaasu hoy u ahaa dadka muslimiinta ah oo ka soo barakacay waqooyiga khaza waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeeyeen xarun shidaal lagu iibin jiray balse hadda hooy iyo guri u ahaa dadka muslimiinta ee guryahooda ka soo barakacay halkaasna waxaa ku shahiiday ugu yaraan sagaal ruux sida ay warbaahinta soo tabisay بالفعل الغارات الإسرائيلية محمد ما زالت مستمرة وتستهدف في كل لحظة مناطق جديدة وأهداف جديدة هذه المرة التركيز يكون على المساجد الفلسطينية حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مسجدا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وبالتالي دمرته وسوته بالأرض أيضا المسجد الآخر سقط فيه صاروخان صاروخ تم انفجاره وصاروخ آخر لم ينفجر وما زال متواجد في المنزل بالتالي الاستهداف يتركز يتركز على هذه المساجد يتركز على المناطق التي يتواجد فيها نازحين فلسطينيين كما حدث في محطة الوقود في وسط قطاع غزة على شارع صلاح الدين تسعة شهداء فقط وما زال هناك الكثير تحت الأنقاض كانوا يتواجدون في هذه المحطة التي لجأوا إليها dhinaca kale waxaa halkooda ka sii socdo dagaalka adag ee jiidda khaza ku dhex maraya kooxaha muqaawamada iyo ciidamada yuhuudda waxaana marba marka kasii dambaysa sii kordhaya khasaaraha yuhuudda ee maadi iyo midda nafeed intaba saacadihii lasoo dhaafay waxay ciidamada yuhuudda qirteen in laba sargaal looga dilay dagaalka ka soconaya khaza halka labo kalena looga dhaawacay taas oo tirada ay yuhuudda qirteen intii ay gudaha usoo galeen khaza ka dhigaysa dhimashada konton iyo kow oo saraakiil waaweyn ay ka mid yihiin cisudiin alqasaam waxay dhankooda war ay soo saareen ku sheegeen in waaberigii hore ee maantuu khamiis ah ay burburisay ugu yaraan koo iyo toban ka mid ah gawaarida dagaal ee ciidamada yuhuudda halkii ay qarax miino la beegsatay ciidamada lugeynayay kuwaasoo noqday dhimasho iyo dhaawac waxay sidoo kale kooxaha muqaawamada ee cisudiin alqasaam sarayaal qudus iyo guutooyinka annaasir salaaxuddiin saacadihii lasoo dhaafay fuliyeen silsilado weeraro ah oo lagu beegsaday askarta yuhuudda caqabado xoogan ayaa soo wajahay ciidamada yuhuudda ee ka dagaalamaya khaza ku dhowaad labaatan maalmood kadib ma muuqato wax ka mid a ahdaaftii u soo duuleen oo ay xaqiijiyeen kuwaasoo kale ahaa soo furashada maxaabiista la haysto iyo burburinta kooxaha muqaawamada marka laga soo tago dagaalka adag ay wajahayaan ciidamada yuhuudda waxaa jiro caqabado hor leh oo ku soo furmay kuwaasoo aanay la sii wadi karin dagaalka waxaana ka mid ah culeysyadaas soo wajahay roobab xoogan oo ka bilowday khaza roobabkan ayaa hakinaya isku socodka gawaarida noocyadiisa kala duwan waxaana dhinaca kale uu roobkan faa'iido u yahay muslimiinta khaza ee yuhuudda ka jareen biyaha iyo korontada toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ra'yu caamka guud ee yuhuudda waxaa dhankooda bilowday inay bannaanbaxyo ballaaran ka dhigaan talaabiib iyo magaalooyin kale iyagoo codsanaya in dadkooda ka maqan si nabadgelyaha loogu soo daayo dagaalkii ay ciidamadoodu wadaanna aanu wax natiijo ah keeni karin asbaabahaas iyo kuwo kale oo isbiirsaday ayaa la rumaysan yahay inuu usii socon karin dagaalka khaza waxaa la sugan ay tahay mar dhow yuhuudda oo iyagoo dulaysan qaata heshiis maxaabiis isdhaafsi ah وكان إن يكبحان غزة إن شاء الله يعني هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على توقف هذه الحرب أولا مسألة الخسائر وهذه نقطة جدا مهمة الخسائر الإسرائيلية الخسائر التي يمكن أن يتكبدها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يمكن أن تؤثر على الجيش نفسه على الرأي العام الإسرائيلي ويمكن أن تساهم في في إيقاف الحرب أو على الأقل التقليل من حدتها الجانب الآخر هو الضغط الدولي والرأي العام الدولي يمكن هذا أن يشكل حالة من الضغط على إسرائيل وخصوصا في الولايات المتحدة لأن إسرائيل لأن الولايات المتحدة هي الداعم الأساسي لإسرائيل في هذه في هذه الحرب علما أن نتنياهو نفسه في أحد اللقاءات الصحفية قال أنه وتحدث إلى الجمهور الأمريكي تحدث مباشرة مباشرة إلى الجمهور الأمريكي ليستمر في دعم إسرائيل وهو يعلم أن هناك يعني حالة غضب أمريكية رأيناها من خلال استطلاعات الرأي الأخيرة أن نحو 69% من الأمريكان الآن يعار يؤيدون وقف إطلاق النار
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهجاج weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka walaalkeen zakariya cumar ayaa soo jeedinaya جماعة وغرغاريدا إسلامك يا مسلمينت أيا فلسي ويرا لغو بكسدا ياسكرتا حكومة بوركينا فاسو يا كوا نينجر مجاهدين القاعدة اي قلبيتك قاردا أفريكا يا سرو قادا يا حديقة هولغلدا جهاديقة هاي كودان دلالك دعا منطقة ساحلك قلبيتك أفريكا ورارك كإيمانا يا ودمدا مالي بوركينا فاسو يا نينجر أيا شيغا يا إن جماعة وغرغاريدا إسلامك يا مسلمينت أي ويرا لايانا كوبكستاي ciidamada dowladaha qaybta ka ah isbahaysiga G5 mujaahidiinta jamaacada u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta ayaa waxa ay weerar dhabagalaha u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidanka Burkina Faso weerarkan ayaana ka dhacay wadada xiriirisaha magaalooyinka Kakoyo iyo Samka oo ka wada tirsan gobolka Kiliboka ee dalka Burkina Faso ila waradi ayaa sheegaya in weerarkan lagu dilay ugu yaraan hal askari waxaana ay mujaahidiintu ku soo furteen gaari dagaal sagaal mooto iyo agabyo kala duwan oo ciidan isla burkina faso ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qarax ah waxa ay la beegsadeen gaari ay wateen askar ka tirsan xukuumadda dalkaasi qaraxa ayaa haleelay gaari ay wateen askarta xukuumadda burkina faso waxaana qaraxa uu burburiyey gaariga iyadoona askartii saarneed ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac sidoo kale mujaahidiinta waxay qarax la eegteen gaari dagaalo oo ay leeyihiin ciidanka dowladda nainjer gaarigan oo marayay mandiqada kanaari ee gobolka say ayaa gebi ahaanba burburay waxaana ku dhintay dhammaan ciidankii gaariga saarnaa afhayeen u hadlay ibliiska dowladda nainjer ayaa xaqiijiyey weerarkan lagu beegsaday ciidamada balse wuxuu diiday inuu bixiyo faahfaahin intaa ka dheeri ah mujaahidiinta jamaacada u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta oo ka mid ah jamaacaadka jihaadiga ah ee xiriirka la leh ururweynaha alqaacida ayaa howlgalladooda jihaadiga ah ku baahiyey dalalka burkina faso nainjer iyo maali iyo kuwo kale oo dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika arrinkaas oo aqoon-yahanada iyo falaqanyaasha ay ku tilmaameen fashil ku yimid shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka ku jooga mandiqada islamarkaana quus ka taagan howlgallada jihaadiga ah ay fulinayaan ciidamada jamaacada u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta iyagoona bilaabay inay dalka isaga cararaan dhinaca kale tobannaan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka hindiya wararka ka imaanaya dalka hindiya ayaa ku waramaya in shil gaari oo geystay khasaare aad u xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay waqooyi galbeed ee dalkaasi inta la xaqiijiyey ugu yaraan lix iyo soddon qof ayaa ku dhintay halka sagaal iyo toban kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kadib markii shil xoogan ay ku galeen buur ku taala gobolka kashmiir ee dhacaha waqooyi galbeed waddanka hindiya shilkan ayaa yimid kadib markii gaari bas ah uu ku duldhacay wadda buur ah oo ku taala mandiqada kashmiir waxaana xogtan warbaahinta maxalliga ah u xaqiijiyey mas-uul ka tirsan dowladda hindiya shilkan ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka asar ee hoostaga ah degmada dooda oo qiyaastii boqol afartan iyo sagaal kilomitir koonfur galbeed kaga beegan mandiqada sagnar oo ah caasimada dhulka muslimiintu leeyihiin ee kashmiir gaar ahaan qaybta hindiya hoos tagta gaariga baska ah ee shilka galay ayaa ka ambabaxay degmada kishwatar waxaana uu ku sii jeeday magaalada jamu balse intii uusan gaarin ayuu ku dhacay buur ku taala mandiqada taas oo sababtay khasaare aad u xoogan oo ka dhashay shilkaasi bas ay saarnaayeen shan iyo konton qof ayaa maanta ka baxay wadada wuxuuna ku dhacay dooxo ilaa iyo haddana waxaynu xaqiijinaynaa in soddon iyo lix qof ay ku dhinteen shilkan naxdinta leh sagaal iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen waxaa sidaas warbaahinta u sheegay mid ka mid ah saraakiisha biliiska hindiya ra-iisul wasaaraha dowladda hindiya moodi oo war qoraal ah ku soo daabacay bartiisa ekes oo horeyna loo oran jiray twitter ayaa cabiray sida uuga xun yahay shilkan ka dhacay dalka hindiya gaar ahaan gobolka kashmiir moodi ayaa markii ugu horeysay tacsi u diray ehelada dadka ku dhintay shilkan xoogan ee ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka kashmiir ee gumaysiga ay ku haysato dowladda hindiya wuxuu sidoo kale sheegay inay lacaga magdhow ah siin doonaan dhibanayaasha shilkan xoogan ehelada dadka ay waxyeeladu soo gaareen iyo cid weliba ay qof kaga dhimatay waxaynu siin doonaa lacag laba boqol oo kun oo lacagta hindi ah halka dadka laga dhaawacmayna aynu siin doono konton kun oo lacagta hindi ah ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha hindiya dalka hindiya ayaa ka mid ah wadamada ay shilalka badan ka dhacaan waxaana marar badan dalkani laga soo wariyey musiibooyin kala duwan oo geystay khasaare naf iyo maalba leh ugu dambayntana madaxweynaha shiinaha ayaa lix sano kadib booqasho ku tagay dalka maraykanka madaxweynaha dowladda shiinaha ayaa lix sannadood kadib markii ugu horeysay tagay dalka maraykanka xilli khilaafka labadan dowladood muddooyinkii ugu dambeeyey kasii darayay sababa ku aadan xiisada ka taagan jasiiradda lagu murunsan yahay ee taiwan madaxweynaha xukuumadda beijing ayaa shalay ka degay magaalada san francisco ee ka tirsan gobolka californiya ee cariga maraykanka halkaas oo sida la shaaciyay uu kaga qaybgeli doono shir iskaashi dhaqaale ee u dhexeeya dowladaha aasiya iyo basific waxaa la filayaa inay kulan wadajir ah yeeshaan hogaamiyaasha labadan dal sida la shaaciyey kuwaas oo kale ah jo baiden iyo dhigiisa dalka shiinaha jo baiden xilli uu khudbada ka jeedinayay xarunta aqalka cad ee looga arrimiyo dadka ameerikaanka ah ayuu sheegay kulanka uu la yeelanayo dhigiisa shiinaha inuu ka rajeynayo inay xaliyaan cilaaqaadka labada geesood ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha si kastaba ha ahaatee loolanka u dhexeeya dowladaha maraykanka iyo shiinaha ayaa ah mid aad u adag waxayna arrintu faraha ka sii baxday kadib markii uu ruushka duulaan ku qaaday dalka ukraine taas oo keentay inay isxulafaystaan dowladaha waaweyn arrintan ayaana noqotay furin kale oo kusoo furantay xukuumadda washington wadamada qaaradda aasiya iyo afrika ayaana ah halka ugu badan ee uu ka socdo siraacan adag ee u dhexeeya dhinacyadan waxayna juhdi ballaaran ku bixinayaan inay qabsadaan dowladaha ku yaala qaaraddaasi si ay u gurtaan khayraadkooda islamarkaana ay si toos ah ugu xidhaan dalalkooda
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaanna uu idinkaga imaanayaa dowladda maraykanka ayaa tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta alaqsa waxay taageero indhala-aan ah oo dhinaca weliba la garab istaagtay maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin shixnadaha hubka ay daadguraynayaan maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha dowladda maraykanka ayaana si maalinla ah u gaara magaalada talaabiib ee caasimadda yuhuudda haddaba waa kuwee shirkadaha maraykanka ee hubka siinaya maamulka yuhuudda warbixintan waxaa soo jeedinaya walaalkeen muxsin xasan xaaji maamulka sahayuuniga ah ee yahuudda ayaa tan iyo markii uu la kulmay howlgalka ka dhanka ah ee la magac baxay duufaanta al aqsa oo ay ku qaadeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ah waxaa usoo hoyday khasaarooyin dhinacyo kala duwan ah waxaa laga dilay kumanaan yahuud ah oo iskugu jirto askar saraakiil iyo dadka yahuudda ah ee xoogga lagu deegaameeyey sidoo kale maxaabiis boqolaal ah ayaa laga qabtay waxaana laga burburiyey xerooyin ciidan iyo gaadiid dagaal oo aada u tiro badan dhanka kale maamulka gumaystaha yahuudda ayaa weerarkan xanuunjiyey ee tabardaradiisa oo dhan bannaanka keenay kadib wuxuu gumaad iyo duqaymo majsaro ah kala duldhacay dadka shacabka ah ee degan jiida khaza duqaymahan wuxuushnimada ah ayaana geystay khasaare aada u baaxad weyn oo gaaray jiida khaza iyo ehelkeenna muslimiinta ah ee halkaasi ku nool
when they even when they commit war crimes the united states itself
waxaan ka xumahay in dowladda maraykanka ay taageerto xulafadeeda xitaa marka ay geysanayaan dembiyada dagaal maraykanku laftiisu wuxuu horay duqeymo uu ku beegsaday dadka shacabka ah ku dilay kumanaan dad ah kuwaasoo ka dhacay waddamada suuriya iyo ciraaq si guudna waa arrin la og yahay in maraykanku dilo boqolaal kun oo dad ah markii uu socday dagaalka fitnaam sidoo kale maraykanku wuxuu taageerayaa dowlado kaliitaliyaal ah oo ka dhisan laatiin amerika sida dalka salvadoor oo kale oo xukuumadda ka jirtay ay dishay tobanaan kun oo shacab ah marka taageeradu uu hadda maraykanku siinayo israa'iil iyo duqaymaha aan aragno ee lagu beegsanayo dadka shacabka ah kama duwana wixii hore uu maraykanku sameeyey taariikhdiisa mucaasirka sidoo kale maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka isku si uma arkaan howlaha argagaxnimo ee ay geystaan shakhsiyaad hubaysan ama qaraxyo isku soo xiray iyo howlaha argagaxiso ee ay geystaan diyaaradaha gantaalada xambaarsan as somehow being worse than the kind of terrorism that comes from jet fighters and from missiles.
tan iyo toddobadii bishii ina dhaaftay ee oktoobar maamulka gumaystaha ayaa jiida ghaza ku weeraray afar kun iyo saddex boqol oo weerar ghaza ayaana waxaa ku hoobtay kumanaan tan oo bambooyin iyo qaraxyo ah kormeerayaasha waxaa loogu yeeray xuquuqda aadanaha ee euro mediterraneum ayaa sheegay in yahuudda ay ku tuurtay marinka ghaza in ka badan labaatan iyo shan kun oo tan oo walxaha qarxa ah una dhiganta laba bambaanooyin oo nugli eer ah laga soo bilaabo labadii noofembar sidaasi darteed maamulka dulmifalaha yahuudda ayaa celcelis ahaan kun iyo siddeetan iyo lix tan oo walxaha qarxa ah ku tuurayay jiida ghaza iyo dadkeeda abriyada ah ee muslimiinta ah maalin kasta inta badan bambaanooyinkan culculus ee lagu tuuray marinka ghaza waxaa iska leh qoyska maraykanka ah ee lagu magacaabo m k siddeetan waxaana lagu soo farsameeyey dalka maraykanka bamka noocan ah wuxuu shaqaynayay tan iyo dagaalkii dhex maray maraykanka iyo fietnaam waxaana aada loo adeegsaday duulaankii maraykanka uu ku duulay dalka muslimka ah ee ciraaq labada kun iyo saddexdii waxaa markii hore loo qaabeeyey sidii hub caadi ah oo aan saameyn sare lahayn balse waa la casriyeeyey oo waxaa lasoo saaray iyadoo loo adeegsanaya aaladaha bartilmaameedka ah ee farsamada oo loo bedelay waxa maanta loo yaqaano bambooyinka dakiga ah ee ku shaqeeya korontada bambaanooyinkan ayaa lagu farsameeyaa cabiro iyo noocyo kala duwan waxaana loo kala saaraa marka loo eego miisaanka guud ee hubka boqol iyo labaatan kilogaram laba boqol iyo konton kilogaram shan boqol iyo konton kilogaram iyo kun kilogaram bambaanada kunka kilogaram ah ayaana ku kacaysa lacag toban iyo lix kun oo doolar ah marka laga iibinayo ciidanka maraykanka waxaana laga iibiyaa qiyaastii labaatan iyo shan kun oo doolar ciidamada wadamada xulufada la ah markii ay elektaroniga ku shaqaynayn oo ay tan caadiga ah tahay sida laga soo xigtay wargeyska new york times maraykanka wuxuu dhowaan siiyey kayaanka sahyuuniga ah ee gobodfalka ka wada jiida ghaza lacag gaaraysa saddex boqol iyo labaatan milyan oo dollar iyo qalabka bambaanooyinka lagu hago kaasoo bambooyinka caadiga ah u bedelaya bambooyinka casriga ah ciidamada yahuudda ayaa sidoo kale haysta bambooyinka g b u labaatan iyo sideed ee maraykanka lagu sameeyo bamkan ayaa culayskiisu dhan yahay laba kun iyo boqol garam waxaana ku jira walxa qarxa oo aada u xoogan waxaana loogu talagalay ahdaafta shubka ah ama derbiyada ay ka sokeeyaan lamana oga qiimaha saxda ah ee uu maraykanku ka siiyey bamkan maamulka yahuudda balse falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in uu ugu fadhiyo yahuudda saddex boqoloo kun oo doolarka maraykanka ah shirkadaha maraykanka ee hubka ayaa si dadban iyo si toos ahba u taageeraya maamulka gumaystaha yahuudda ayagoo sheegaya in uu koror ku yimid saamiyadooda kadib dagaalka ka soconaya jiida ghaza iyo dalbashada hubka ee kayaanka sahyuuniga ah oo zaa'idka ah waxaana ugu horeeya shirkadahan hubka ee taageeraya maamulka yahuudda dhanka kalena sheegaya in ay ka ribxeen dagaalka jiida ghaza shirkadaha kale ah lohet martin r t x group iyo shirkada hubka ee n g korarka faa'iidada ah ee ay sheegayaan shirkadaha hubka ee maraykanka ayaa ah mid ay ugu wacan tahay isticmaalka hubka ee maamulka gumaystaha yahuudda oo aada zaa'id u ah kayaanka sahyuuniga ah ayaana sheegay inuu marinka ghaza u adeegsaday oo uu ku ganay in ka badan toban kun oo bambaanooyin iyo gantaallo ah ugu dambayntii xaaladaha noocan oo kale ah markay imaadaan waxaa bannaanka u soo baxa wejiyada saxda ah ee shirkadaha maraykanka oo si cad ay uga go-an tahay inay baabi'iyaan muslimiinta meel kasta oo ay joogaan howlgalka duufaanta al aqsa ayaana kaalin muhiim ah ka qaatay soo muujinta wejiyo badan oo qarsoonaa magaalada ghaza ayaa martigelisay weeraro duqaymo ah oo ay yahuuddu geysteen kuwaas oo khasaare aada u baaxad leh sababay bashariyaduna aanay arkin tan iyo labadii bambe ee nugli eerka ahaa ee uu maraykanku ku dhuftay magaalooyinka hiroshima iyo nagasaki ee dalka jabaan sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo shanta ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي بإشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaan intaas ayaanu kusoo afmiraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله